نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada darsiga shan iyo tobanaad ee duruustii taxana ahayd ee kitaabka kayfa caamalahum sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin wuxuu darsigan sheekhu ka bilaabayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid dabeecaddiisu sahlan tahay una garab raariciyo xaasaskiisa البداية قد أتى شرفت به الدنيا وكان مكملا شرفت به الدنيا وكان مكملا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد وكان صلى الله عليه وسلم سهلا هينا لينا في التعامل مع زوجته waxaan ku soo jirnay duruustii tixanaha ahayd kitaabkii keyfa camalahum sala allahu calayhi wasalam waa darsigeennii shan iyo tobnaad oo nooga bilaabanaya ciwaanka wa kaana sala allahu calayhi wasalama nebigii ilaahay wuxuu ahaa sahlan mid sahlan oo dabeecaddiisu ay sahlan tahay iyo dhaqamadiisa hayinan ee jilicsan layinan garab raaricinaya fi tacaamuli la dhaqanka dhexdiisa maca sawjatihi uu la dhaqmayo sahlan hayinan layinan kulligood waa alfaad tusinaysa xusnu lkhuluq wa kariimu shamaa'il dabeecad wanaag iyo dabeecad sahlanaasho iyo dhimriin ayay tusinayaan marka waxaan kusoo jirnay qaybihii ku saabsanaa jawaanibta nabiga salalla alay wasal looga daysanaya khaasatan dhanka ku saabsan xaasaska nabigu salalla alay wasal oo dhaqmi jiray marka dhaqan jilicsan oo aan qallafsanaasho iyo adayg uusan ku jirin ayuu nabigu sal alla caleyhi wasalama ula dhaqmi jiray xaasaskiisa fa idaa hawiyat hadday jeclaato gabadhii uu qabay shay-an shaygaasoo laa maxduura fiihi wax markaa mancin ah aysan ahaanin oo shareecadu aysan diidin taabacahaa gabadha waa ku raaciyay calayhi shayga dushiisa kuma adkaynayn can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhumaa fii wasfi xijati rasuulillaahi rasuulka ilaahi sal alla aley waslm xajkiisii asagoo tilmaamaya wuxuu yidhi anna caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahi innii aniga ajidu waa helayaa fii nafsii nafteyda xoogaa kuma qanacsana annii aniga lam aduf inaanan dawaafin bilbeyti beytka kacbada xataa xajajtu ilaa aan soo xajiyey qaala jaabir marka arrintaasi xoogaa qalbigeedu ku qanci waayey sababtay u dawaafi weysana waa soo marnayoo xayd baa ku dhacay wa kaana rasuululaahi wuxuu ahaa salalla aley wasalam rajulan ninbuu ahaa sahlan jilicsan xagga dabeecadda iyo wanaagga iyo la dhaqanka dadka dadka muslimiinta baa laga hadlaya idaa hawiyat shay-a shay hadday jeclaato gabadha taabacaha calayhi waa ku raacay xadiidka imaam muslim baa soo saaray rajulan sahlan waxaa laga wadaa ay sahla alkhuluq dabeecaddiisu mid ay furfuran tahay kariima shamaa'ili dhaqamadiisu ay wanaagsan yihiin ladiifan dhimriya muyasaran fi lkhuluq xagga dabeecadda loo yasiray kamaa qaala allaahu tacaala sida alla uu yidhi wa innaka adiga la calaa khuluqin dabeecad baad ku dul sugan tahay khuluqaasoo cadiimin weyn ama alyowma maanta fa kaiiran in fara badan maa laa tajidu ma helaysid bayna asawjayni labada isqabta ila aljidaala dood mooyaane iyo walkhisaama muran iyo wanakida xaalad murugsan iyo walmushaakasata dabeecad waxa weyaan qalafsan dabeecado qalafsan oo isla qabsanayni walmushaakasata dabeecado dabagedisan oo qalafsan fii kulli shayin shay kastaba muran iyo qajajaac iyo isqabsi iyo dabeecado adadag iyo qallayl iyo jafaaf baa muuqanayagu wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yuqiru ahlahu ehelkiisa mid ku suga calaa nadari fiirin buu ku sugaya ilalahwi ciyaar ay fiirsadaan lahwiga almubaaxa ee la beneeyey ciyaar munkara ma aha waa ciyaar sharcigu u fasaxay oo wax dhibaysa ka jira can caaishata radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tihi kaana rasuululaahi wuxuu ahaa sal alla aley wasalam jaalisan mid fadhiya fa samicnaa waxaan maqannay laqidan buuq iyo wa sawta sibyaanin caruur dhawaaqood iyo qaylo iyo bulxan iyo codod dheerdheer oo isku dhex yaacay iyo ciyaal qaylin ayaan maqalnay faqaama rasuululaahi baa istaagay sal alla caleyhi wasalam bal arrintaa inuu fiiriya meesha maxaa ka jira maxuu iyo buuqaan iyo waxaan isku dhex yaaca fa idaasa markaaba alxabashatu nimankii xabashi ahaa yalcabuuna waa ciyaarayaan bixiraabihim qalabkooda ciidanka ayay ku ciyaarayaan way ku tababaranayaan masaajidka dhexdiisa faqaala wuxuu yidhi marka yaa caaishatu tacaalay kaala fandurii fiiri mar nimankaan ciyaaraya hawsha meesha ka socda faji'tu waa imid fa wadactu waa saaray lixyaya labadeeda lafgar calaa mankiba rasuulilaahi rasuulka ilaahay garabkiisa ayaan dul saaray fajacaltu waxaan yeelay anduru ilayhim inaan fiirinayo maa bayna almankibi ilaa ra'si madaxiisa iyo garabkiisa inta udhaxaysa meel yar ayaan ka fiirinayay tiri faqaalii wuxuu igu yidhi amaa shabicti miyaadan dhargin amaa shabicti sablismaa markaa ciyaarti fajacaltu waxaan gudagalay aquulu inaan leeyahy laa maya liandura saan u fiiriyo mansilatii bal meesha aan ka joogo cindahu asaga agtiis bal siduu u jecel yahay inaan fiiriyaan rabaa anoo arrintiiba ka bogtay ba haddana lee maya maya weliba ay dhiman tahay xadiidkan tirmida baa soo saaray asluhuna wuxuu ku yaala bukhaari iyo muslim wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan xusnu khuluqihi nabiga dabeecad wareegii wanaagiisa khuluqa alkariimi ee wanaagsan wa jamiilu mucaasharatii iyo la dhaqankiisuu qurxoon yahay liahli ehelkiisa uu la dhaqmayagu waqaala ibnu badaal wuxuu yidhi fiihi xadiidka waxaa ku sugan maa shay baa ku sugan kaana calayhi nebiyu nabigu ku dul sugnaa sal alla aley wasalam oo min alkhuluqi alxasani dabeecad wanaag ah iyo wamaa yenbaqii lilmari waxa u haboon qofka an yatamahalahu inuu ula markaa tusaale ugu noqdo ula dhaqmo maca ahli ehelkiisa min iihaarihi dooristiisa masaarahum waxyaalaha farax gelinaya u dooro fii maa laa xaraja calayhim fiih waxaan wax dembiga ka soo gaarayn waxaan wax dembiya ka soo gaaraynin inuu la fuudeeyo ibnu badaal sidaasuu yidhaahdaa sharxu saxiixulbukhaari ayuu sidaa ku yidhaha wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa fa jacaltu waxaan gudagalay anduru inaan fiirinayo ilaa lacibihim ciyaartooda nimanka xabashida xataa kuntu ilaan ahaado analati midda ansarifu ka gadoobaya can nadari fiiro ilayhim xaggooda lafi ilaa anugu aan ka daalo oo istaagi waayo oon ku caajiso ayaan fiirsanaya bay tiri xadiidka imaam muslim baa soo saaray wafii riwaayati waxaa ku sugnaa qultu waxaan yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow laa tacjal ha degdegin faqaama nabigu waa istaagay lii aniga dartii buu istaagay uma qaala wixii xasbuki soo kuma filan intaa bes qultu waxaan laa tacjal ha degdegin qaalad waxay tidhi wamaa bi'i mana sugnaanin xubu nadari jacayl aan fiirinayo wamaa bi'i mana sugnaanin aniga ayay leedahay caaisha xubu nadari fiirada jacaylkeeda ilahbiga xaggeeda aan fiiriyo walaakiin hase ahaatee axbabtu waxaan jeclaaday an amluqa nisaa haweenka an uballiqa inaan gaarsiiyo ama an ubliqa inaan gaarsiiyo annisaa haweenka maqaamahu booska nabigu lii aniga uu iga joogo iyo wa makaanii minhu xag meesha aan ka jooga say u weyn tahay inaan gaarsiiyaan raba haweenka kale sidaasaan u yeelay xadiidkan nasaa-i baa fi sunan kubra ku wariya culimmada qaarna way saxiixiyaan wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana tafsiira xusni lmucaasharati muxaasharada wanaageeda tafsiirkeeda iyo waxa fasiraya waxa weeyaan huwa almuwaafaqatu in la waafaqo walmusaacadatu in lagu taageero cala aliraadati doonista gabadho ay wax doonto hayri lmuxaramati aan la xarimin sharci ahaan waxbay doontay oo sharciga u baneeyey oo xaaraamad bay ku jirin in lagu waafaqo waasabru calaa akhlaaqi annisaa haweenka in loogu sabro dabeecadahooda fii kayri lmuxarami min allahwi wax aan ahayn lahwiga la xarimo wax la xarima gobadh laga yeeli maayo wax ilaahay xarimay qofna lagu adeeci maayo laa daacata limakhluuq fii macsiyati alkhaaliq wa in kaana saabiru midka sabrayaaba ha ahaado kaarihan mid necbaya mid necbaanayoon jeclayn limaa shay yuxibuhu ay jecel yihiin ahlu ehelkiisa ehelkiisu waxay jecel yihiin asagu haba naco laakiin iyaga dartooda inuu ugu sabro ayaa la rabaa walam yakun sala allahu calayhi wasalama nabigii ilaahay ma ahayn yumaanicu mid u diida ama diida min samaaci sawjatihi sawjadiisa inay dhagaysato alghinaa'a heeska almubaax la banneeyey filciid ciidda dhexeeda heesta la banneeyey waa baraamburka iyo yacni gurbaanada la garaacayo waxyaalaha yararkaa waa la ogolya ee heestan hadda la yaqaano ee muusiqa wadata ee waxa weeyaan hobollada iyo waxaan saqajaamada ay heesayaan iyo haysaan waxa weeyaan ka sheekaynaya haweenka iyo waxyaalahaas ama munkaraad kale ka sheekaynaya fuxshii xumaan ayagaada kuwaasi waa shayaadiinta codkoodii wey lama ogola waana midda qur-aanku kusoo degay oo saxaabaduna ay ku fasireen inay lahwal xadiid ay tahay waana xaaraamtaasi weeyaan axaadiis dhowrna ay tilmaantay in heesaha noocaasa aysan bannaanayn qur-aankuna uu ku sheegay inuu codkii shaydaanka uu yahay can caaishata radi allaahu canha qaalad caaisha waxay tihi dakhala rasuulullaahi rasuulka ilaahi baa soo galay sala allahu aleyh wasalam wa cindii agteeda waxa ahaadana jaariyataani laba gabaroo yaryar oo taqniyaani markaa luuqaynayo baraambur iyo wax tirinaya biqhinaa'i bucaas meesha maalinka bucaas la yidhaahdo heesihiisii bay ka sheekanayaan gabayadii la tiriyey iyo wixii laisku tiriyey iyo waana dagaal dhacay bucaasta waa arki doonaa marka dagaalka bucaas iyo wixii la kala tiriyey iyo gabayadii markaa laisku weerarayay kuwii looga sheekeynaya geesinimada qabaa'ilkii waxa iyo dadkii dhintay waxyaa looga hadlayay waxaasay u dhahaayeen meesa dacaadiyo kaba loo garaacayo ma ahayn wahuwa yowmu bacaaskan laguu sheegayaa yowmun jara waa maalin uu socday fiihi maalinka dhexdiisa qitaalun dagaal baa socday bayna al aws waalkhasraj ayuu dagaal dhex maray marka halkaasuu rasuulku soo galay labadaa gabdhood marka ay waxa ka sheegsheekeynayaan oo ashcaartii maalintaa la qaaday ay soo xasuusanayaan fadajaca nabigu waa faaseexday cala firaashi gogol meesha tiilay waxawala wejha wejigiisna waa wareejiyo dhan kale usii jeestay fadakhala abubakar baa soo galay fantaharani way canaanta wuxuu maxay tahay waqaala wuxuuna yidhi mismaaru shaydaan shaydaanka maaragtay kabankiisii iyo dhawaaqiisi cinda rasuulilahi ka yeerayaa muxuu yahay sal alay maxay tahay waxaan ka aqaylqaylinayaa nabiga ilaah agtiisa oo ashcaartii balaayadan qaadaya gabdhahani maxay ka foge meesha shaydaan warkii wey fa aqbala calayhi rasuululahi baa soo qaabilay sal alla alay waslm faqaala wuxuu dachumaa ka tag weli sababka nabigu waa sheegayoo qolo kasta ciid bay maanta ciiddeenni wey marka ciiddaasoo kale in baraamburka iyo gulbaan la garaacayo waxyaalahaas la iska fasaxayo bay tusinaysaa falamaa afala markuu laabtay falamaa qafala markuu marka abubakar laabtay qamastuhumaa anaa qanjaruurtay fa kharajataa waa baxeen isaga tagaaday bas wa kaana yowma ciidin maalin ciida ayay ahayd maalinkaa ciidda waxyaala la ogogayo ciyaaro la fasaxa ayaa jira shareecadu ogoshahay wixii aan quluwi iyo shareecadu wax u dhimaynin la ogolyahay waana muxadado maalinkaasi khaas ku yihi maalin kasta ciyaar iska socota ma ah qaala ibnu xajar wuxuu raximahullah weliba xafid ibnu xajar meeshan aad buu u sharxaa xilbaariga ugu laaban kartaa ciyaarta iyo qaabka loo taxdiidiyo qaabka ay tahay qeybaha loo ogolyahay waxaasoo dhan وفي هذا الحديث وحا قصوا من الفوائد مشروعية التوس... آه... توسعة إن لو بلاريو إن مشروعة على العيال عيالك في أيام العيد مالما عيدة بأنواع ما شيء عياشيسا يحصل لهم يقوصوا حسنا به ما بسط نفسي نفط إن مركا فدو وتوريح بدن تلك مركا وراحيستو ومن من كل في هاي ومن كل في العبادة عبادة كل فذي دي مشقة دي دينا آه لوغا مركا وحي لوغا راحيستنا marka maalmahaas xoogaa iyo laga farxiyo oo biilka loo kordhiyo oo waxyaala marka dheeraada la siiyo fawaakihi ay ku gataan iyo waxaas waa iska marka bannaan tahay wa fiihi rifqu ayaa ku sugan bilmar'ati in loo rifqiyo iyo wastijlaabu mawadatiha in lasoo jiito jacaylkeeda oo waxyaalahaas marka lagu aqaadqaaday nebigu waa isaga rifqiya waxba kuma qabsan xubaariga u laabanaysa fa kaana nebigu wuxuu sal allahu aleyh wasalama yurakhisu lahum mid u fasaxaa fii awqaati alafraaxi xiliyada farxadaha kalacyaadi oo kale iyo wanikaaxi xilliga guurka u dhacayo caqdiga fi darbi in la garaaco bidufufi durbaanada durbaanada in la garaacayo wataqinii maca daalika arrinkaa la jirkiisa xoogaa gabdhood ee baraanburaan bi haadihi alashcaar gabayadan oo arooskii waxyaalaha ku saabsan oo ciidaha ku saabsan wamaa kaana fii macnaaha iyo wixii ku macnaawa walaakin hase ahaatee lamaa futixad markii la furtay bilaadu faris waruum dahara lisaxaabati waxaa u muuqday maa shay baa u muuqday kaana ahlu faris ay ahaayeen waruum qad ictaaduuhu inay caado ka dhigteen oo min alkhanaa'i almulaxani heesta markaa laxanka la saarayo codadka iyo cajiibka iyo markaa muusiqa la soconayo bil iqaacaati dhicitaanno ayaa lagu laxninayaa almawsuunatu ee la qiyaasay laisku cabiray calaa dariiqati almuusiqiy qaabka muusiqa hadda u shaqeeyo qaab noocaas oo kale ayay u qaadi jireen heese waxay dhahen faris iyo ruum ay qaadaan noocaasa bil ashcaari bay marka ku qaadayaan muusiqaasoo lagu cabirayaa heesta iyo codkan la garaacaya geedaha la garaacaya laisku dhajinaya allatii taasoo tuusafu fiiha lagu tilmaamayo almuxaramaatu waxyaala la xarimo min alkhumuuri khamrada iyo si wax u wareeriso iyo wasuwari aljamiilati iyo sawiro qurxoon almuhiirati kicinaysa lilhawa jacaylka alkaamin ee ku qarsoon fi nufuusi nadafiyaas nafasha hawada iyo waxa jamtu ay jeceshaho shahawaadka ayay bannaanka usoo bixinayaan markii heesahaas la qaado suwar qurxoonna meesha la soo ama naagaba ay qaadayn qaaqaawan maxaad malaynaysaa wey biaalaati lahwi ayaa lagu qaaday aaladaha ciyaarta almudribati ee wax fududaynaysa qofka idraab bay ku rayaysaa fudayd iyo isagana waa kacaya shahwadiisa faxiinadii waqtiga ankara saxaabatu saxaabadii waa inkay alqhinaa iyo wastimaacahu in la dhagaysto wanahow canhu waa reebeen waqalladuu fiihi arrintan waa adkeeeno nifaaqa inay dhaliso ayay ku tilmaameen aad bay marka u inkireen marka saxaabadu waxay inkirayaan waa wixii marka aan diinta sal ku lahayn oo macsi iyo munkar soo kordhay ah wahaada kan yadullu wuxuu tusinayaa calaa annahum ayaga fahimu saxaabadu inay fahmeen ana alghinaa'a heeska aladii kaasoo rakhasa fiihi nabiyu nabigu uu fasaxay sal alla alay waslam liasxaabihi lam yakunan sahihin hada alghinaaf heestan hadda la wado walaa aalaatuhu aalaadkiisana aysan ahayn hiya haadihi alaalaat aalaadkan hadda la isticmaalayo wa annahu inamaa wax kala maha rakhasa waa fasaxay fii maa shay kaana fii cahdi waqtigiisa ahaa mimaa kii yatacaarafuhu alcarabu carab ay yaqaaneen biaalaatihim ay ku yaqaaneen oo daf la garaacayo shicir la akhriyay waxaasay yaqaaneen fa amaa qhinaa'u alcaajim nimanka cajamka qinahooda biaalaatihim ay ku heesayaan falam tatanaawalhu ruqsatu ruqsadaa nabigu u bixiyey falam tatanaawalhu alruqsatu ruqsadaa nabigu bixiyey ma taabanayso ma soo gudagelayso ma gaarayo wain sumiya qinaa'an baha lagu magacaabo fa baynamaa dhexdooda waxa ahaa min atabaayuni kala duwanaanshaha maa laa yakfaa waxaan ka qarsoonaanaya calaa caaqilin qof caqliba leh fa ina qinaa'a alcaajimi nimanka cajamta heesaha ay qaadaan biaalaatiha ay ku qaadaan yuhiiru lhawaa cishqi iyo jacayl iyo shahawo iyo waxaasoo kiciyaaw wa yuqayiru dibaac dabeecadahana wuu bedelaa oo qofkii suu isaga fiicnaabaa dabeecadiisa isbedelayso munkar iyo balaaya u qurxonaanaysa wayadcuu ila almacaasi xumaantuu dadka ugu yeera heesaha noocaanay dadka caajimta qaadaan fa huwa ruqyatu zinaa zinada midka afuufayo oo tufta zinada weeyaano qofkii marka wax tufaya waa afuufaya qofkii uu ku tufayay kadaalika marka waxaa soo afuufayaa heesta noocaani zinadiiba soo afuufayaa wa qinaa'u alacraabi dadka reer baadiyaha qinadooda almurakhasu bihi ee la fasaxay laysa fiihi shayun kuma sugnaanin oo min hadihi almafaasidi mafaasidan ka mid ah bilkuliyati kulli ahaa albatata boqonaan faman qaasa axadahumaa qofkii midkood qiyaasta cala aakhar uga qiyaasta oo la yidhaahdo qinahan macna waxa weye carabta ay isticmaali jirtay oo xilligaa nabiga jiray sal alla alay wasalam ee ashcar la qaadqaada iyo duf la garaaca ayaa midkaan la mid ah haddeer socda faqad akhada'a waa gefay wa aqbaxa alqada'i gef midka ugu foolxumada badan ugu qabiixsan waqaasa waa qiyaastay maca duhuuri lfarqi ayadoo farqigu uu muuqanayo ayuu qiyaastay bayna alfarci walasli baa aad farqi uga muuqanaya iyadoo farqigii uu muuqdo u dhexeey asalka iyo faracila marka wax la qiyaasanayo midka la qiyaasayana waxaa la yidhahdaa farac midka looga qiyaasanayana asal baa la yidhahdaa marka asalkiiyo farciyo kala duwan buu rabaa inuu isaga qiyaasto fa qiyaasuhu qiyaaskiisu min afsadi lqiyaasi qiyaas midka ugu faasisan buu ka mid yahay wa abcadihi ugu fogaanshaha badan min asawaab can isawaabi sawaabka ka fog waa qiyaas aada u baciida alqiyaas ulfaasid qiyaaska usuuliyiintu yidhaahdaan waxba kabaajira lagama soo qaado fatxulbaariga alxaafid ibnu rajab ayuu hadalkaasi ku yaala hadal muhiima wey aada u qaali ah فاللهو عيارتا الذي عيارتاس أباحه النبي صلى الله عليه وسلم نبي بني لزوجته باستماعه دغيسيس هو اللهو وعيارك البريء كبر كبرا والمتعة المباحة وان راحة اسكبرنا وبريء وحان حما لكم اجرام ولم يقتصر هديه صلى الله عليه وسلم نبي دقن كيس كما قامنا مع زوجته ولا رغم على ذلك بل اسكبرنا فكان وحوها يصرب من سوق جليه ilaa caaishatu u soo gelinayaa jawaarin gabdha dhallinyaro ah fayalcamna way ciyaarayaan macaha caaisha la jirhkeed bilacib ciyaar iska caadiya wa kaana sal alla alay waslm rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yataxaashaa mid markaa ka fogaada tanfiira haa-ulaa'i duyuuf gabdhaha asagu uu keeno dhallinyarada ahee caaisho la ciyaaraya inuu markaa fiijiyo oo waxay ka cararaan uu keeno maadaama martiyin guriga yimaadeen aad buu isaga ilaalinaya bidhagu sal فعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة واحد كنت وحنا ألعب مدعي رب النباتات وحيالها نبات نباتك الصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم نبياتي سنسقى عياري تري وكان لي وحيسونا السواحب قبل صاحبها ويلعبنا معي إلى عياره فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل هدو صوغلو يتعم يتقمعنا منه نبي كدومانيه نحن نبي أركان يقولوا صوغلو وكدومانيه fayusaribuhunna nabigu waa soo gelinayaa ilaya anuu ii soo gelinayaa fayalcabna maci waylacyaa wuxuu la jooga gabadha oo ha ka cararanina waxba markay dhuuntaan buu dhumashadaas inay kala cararaanoo marka ay kala tagaan buu nabigu u diidayaaye wuxuu le iskala ciyaara qaala nawawiyu alimaam nawowi wuxuu markuu xadiidkan xadiidka marka waa xadiid saxiix bukhari muslim buu ku yaalaa وهذا من لطفه أي كمدها النبي صلى الله عليه وسلم رنتيسا وحسن معاشرته صلى الله عليه وسلم رقم وراقيسا أي كمدها ورنتان وقد كانت أم أم المؤمنين عائشة عائشة وحي هاي المؤمنين تهيدود أه تلعب بالنباتات متكو عيارته واللعب ذوات الأشكال هي وحيارة شكل شكل أو سميسان أو يعني سيدا قف أو ما أو سميسان بان كودا سيدا ما حويارات كسيدا فرضها أو كلا يسميسان أشكال أي كو عياري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحها من لكفتمة ويضحك معها لرقص لا إذا سيا عيارة وحيلاس فرضها كلا أسا سميسان ذات ذلك أي سيا عيارة أو مركا نوع عين عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحيت يقدم رسول الله بaa soo galay sal allahu alay wasalam min qaswati tabuuk ayuu ka soo galay aw khaybar labada mid bay ahayd wa fii sahwatihaa caaisha meesheeda qolkeeda yartaa hoosteedana waxaa sahwadu waa beytun saqiirun munxadir fi lardi meel yar dhulka markaa ku hoos gid yaro meel saas ugu jirta ah oo marka baabka laabadkiisa oo kale ah oo meesha wax la gashada sitrun astur ayaa u ahaa oo daahba ugu aadanaayo waxbaa meesha ugu qarsoono fahabat riixun dabayl baa marka timid oo ka caday markaasay فكشفت وي فيدي ناحية الصدر أستركي قيب كمدي فيدي عن بنات قبل أي كفيدي أو لعائشة أسقنا هذا اللعب لو عيار يعني قبل يرى فضفض له أيضا أساسا يسير عادي هو وحاس وكلا أي ماشي أجري بوم بلا هذا الاستعمال وكلا بوم بلا أيضا أساسا يسير عندك الصنص فقالوا ما هذا يا عائشة كلمة حوية قالوا واحد بناتي قبلها يجيوه gabdhahan ayaan lahaabo waraa baynahum dhexda wuxuu ku arkay farasan lahu janaaxaan faras laba macno waxa weeyaan garab leh oo min ruqaacin calala ka samaysa calala looga dhigay garbo looga dhigay waxyaa ku ciyaaraan weeyo aysa sameeyaan soomaaliya mid gabar ka dhigayaan mid nin ka dhigayaano gaadiidka u samaynayaan raacaan guryaha ay u dhisayaan waxaas ciyaarku saga ciyaaraan faqaala wuxuu maa haadaa kani muxuu yahay alladii kaasoo araa wasadahum dhexdooda aan ku arkayo midkan dhex fadhiyaana muxuu yahay قال waxay tahay furus fardaw ama faras faras weey hal faras قال waxay ma hada alladhi alayhi oo waxaan dul saaran maxay faras ha ahaade waxaan ka dul muuqdaa maxay qalat waxay tahay janaaxan waa laba garab قال wuxuu nabigu faras lahu janaaxan ma waxa jira faras laba laba garab leh waa la yaab arintani faras laba garab leh miyaa jira قالت waxay tiri ama samicta miyaadan maqlin ana lisuleymaana nabiyullaahi suleymaan inuu u sugnaa khaylan fardo lahaa fardaha ajnixatun garba ay u sugan tahay nabi suleymaan inuu lahaa fardo markaa wax garba leh fadaxika nabigu waa qoslay xataa ra-aytu ilaa arkay nawaajidahu goosdambeedyaashiisa xadiidka abu daawuud baa soo saaray sheekh albaanina waa saxiixiya xadiidka marka xadiidkan waxyaa laga qaadan waxaa ka mid a waxyaalahaasoo kale in loo ogolaya gabdhan isaga ciyaaraan oo ay fasaxay tahay oo waxyaalahanse samaysan ee boobalayaasha ah oo fardaha ka samaysan ama ragga ama ciyaalkaasoo kale ka samaysan gabdhahaas yararkaah oo kale iyo waxaas in la iska ogolaya ciidahoo kale waxyaalahan laysaga ciyaaro ay bannaan tahay se xaaraam ahayn ba xadiidka laga daliishadaa fa kam adkhalat tilka dixkatu qosalkan imisay gelisay minhu nabiga xaggiisa ka ahaatay sal alla alay wasalam min asuuri farxad calaa qalbi zawjatihi xaaskiisa qalbigiisa imisay gelisay وكم كان تلك المداعبة لعيار الداس إمسي أسقناتي من الأثر الحسن راد وناكسن على مشاعرها درياشيد محي كاشا قباداس قصر كايركا لو قصلي وحا يركا يعني كفتن كالو تورتوري وحا فإذا بدأ بكريسة بل اسكما دا فإنه النبي صلى الله عليه وسلم حث الأزواج رقا وحو كبوري على هذا الأمر أرهن كامون يعني يقولوه لو قص قصلان لا عياران لأنه محايل أرهن كاني yastadci alwi'aama wuxuu soo jiidanayaa isla qabsi nolol wanaagsan isla qabsi nolol wanaagsan buu keenaya wi'aamku waa sidaas wayajlibu almasarata farxad buu soo jiidayaa ila alquluubi qalbiyaashuu u soo jiidayaa faqaala lijaabir bni cabdilaahi wuxuu ku yidhi lamaa tasawaja markuu guursaday uu yidhi gabadhaa guursata maxamedkaaramise waa daroob daroob baan guursaday markaasuu wuxuu ku yidhi jaabir hallaa jaariyatan maxaad gabar u guursan weysa ahaa weysa tulaacibuhaa aada la ciyaarto wa tulaacibuka adigana kula ciyaarto aw tudaaxikuhaa kuu qosasha wa tudaaxikuka adigana aad la qosasho wey gabar isla qosashaan iyaduna kula ciyaarta adna aad la ciyaarto tulaacibuhaa aada la ciyaarto wa tulaacibuk wa tudaaxikuhaa aada la qosasho wa tudaaxikuka adigana kula qosasha isla qosashaan isla ciyaarta faraka ciyaar gabadha waxay u guursa weysay bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen وقال وحي كل شيء شيء كستا أو ليس من ذكر الله عز وجل الله حسكي سان كم ذا فهو له عياره وحكسو الله حسكي سان وبس كعيار ديدا إلا أربع خصال أرفع رمضة يو عيار تان كم ذا لو يقول لي عيار لو يقول لي مشي الرجل نك سعسديسا أيان لو يقول لي أرض ويان ورسك أرض عادي بين القرص قرضين labada to labada macnaha tartan xagga leebka lagu tartamaya tartanka waxa ku saabsan liifka lagu tartamayo labada inta u dhaxaysa qofka ordaya soo fiirinaya meesha inuu ku dhacay loogu talagalay liifka la liifayo lagu tartamayo rimaayada qofka inta u orda soo qaadaya qofka ajir buu leeyahay maxay waxa laga shaqaynaya waaba rimaayo shiish barasho oo ah shay wanaagsan oo ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay quwa wa aciduu lahum masadactum min quwa min ribaad alqayb quwada la sheegay alaa ina quwata arami nabigu sal alla alay slam leeyahay shiishka iyo la barashada shiishka la barta wey rimaayada marka labada markii wax inta la tuuro meesha inay ku dhaceen in kale in la soo hubsada meesha la fooganayo meel xoogaa fog wey la tooganayo qofka marka ordaya ee soo fiirinaya bayn alqardayn kaasaa laga wadaa qofka ordaya alqardu huwa maa yaqsiduhu rumaatu waa wax rumaadu ay u qasdayaan bilisaabati ilaa si wata'diibuhu nabiga qofka edbintiisa dheh farasow faraskiisa u edbiyu tababaro uu ku orordo uu sii layliyo intaa dagaalka la gelin ka hor uu faras tababaran uu ka dhigo iyo wa mulaacabatu ahli ehelkiisa ciyaarta loo ciyaaray iyo wa tacalumu sibaaxati dabaasha in la barto intaasoo dhan waa lahwi haddana waa arin wanaagsan oo ajir laga helayo ajir baa laga helayo xadiidka dabaraani baa soo saaray fi lkabiir waana xadiid saxiixa فالملاعبة والمضاحكة لقسلد إيه معناها وحوي لعيارد بين الزوجين هاتي تملأ القلوب قلوب توحي كب حين مسرة فرحده والبيت أنصا بيت كان وحي كب سنة أقول لك دقيها وهل يوم محبة جعيل فالتقوى الرابدة وحي حوغي السنة يسكو حراشها الزوجية حاسك لو نسمي يسكو حراشها قورك يقول اسمي سوى وتتعمق الألفة اسكو ضناشها هي آد صحيح الأرانية والمودة جعيلك والمحبة جعيلك بين الزوجين هاتين فالمداعبة العياردة والمزح كفتنك والمودة جعيلك آه والملاعبة العياردة هي التي وامدة تضيب وناتنيس قلوب النساء هواك قلبك وناتنيس وكان عمر بن الخطاب وحوها رضي الله تعالى عنه مع شدته وصلابته أيضا أدك من أدقوها آذو أدك يقول مديرة ينبقي للرجل نينك وحاكو هبون أن يكون إنه هذا في أهلي مركو عديسة جو قرقيسة مثل السبيع عنو جرطة اسكا عيار اسكا كفتة سيكا صوات كان مركو حق جو ومركي قرقيسة وجو هدي مركا أساق اللي سوء هذا وحاو العدو سوء هذا ملوك سوء قرد الرئيستنا فإذا التمس هدي لضلب ما عنده وحاكتي سأه وديني الشرف عن أهل محرمه وجد رجلا نم بلغ هليا من رجع أدق وأن عيال أهان قلب عرورة من أدق ساسا في عنك إنه شرح السنة للإمام البغوي أي هذا الكسر في هذا وقال ثابت بن عبيد وحيدي كان زيد بن ثابت وحوها من أفكه الناس ذاتك كوا وكفتن كبدا في بيت يقول اسمه الكوجو حس لا كفتن الميس لا كفتن آد بكفتن بدنا فإذا خرج هدوب حكان رجلا من الرجال من رجع أيوها مع اسمعهين marka bal fiiriyo tii hore wuxuu ku sugan tahay hadalkii hore oo Umar dhahay inuu ku yeelay sharh sunnah qalad wey wuxuu ku yeelay al mujalasatu wal jawahir al ilmi kitabka leeyahay ama sharh sunnah al baqa waxa ku yeelay halkan dambe oo zayd mutabaq ka sheekeynay وصفت عربية قبرها بادية أيا وحي تلماتي زوجها ننكيدي والحل قد مات ودنتي ننكيدي ودنتي بي كشيكيس قبرداس فقالت وحي تري والله الله قدرتي لقد كان وحوها ضحوكا متقصل بدن إذا ولج هدو قرية صاقل سكينا من حسلن بوها إذا خرج هدو بح أكالا من عنتان بضن بوها ما وجد وحو هلا قرية وحو كهل غير سائل مدان ويدينين بوها عما فقد وحو ما وحا لا يمكن ما وحا لا يسمي ما دحل رغب النكاس وكثير من الناس إن بدن ذلك كمدا يضحك وقصليا ويتبسم ودول عدين في وجوه أصحابي مركو صاحبتي لا جوه هو صاحبتي اسكو في عينين يو زملائه ذاك اسكو ديريهين مركو لا جوه ودول عدين وقصليا وشاكين وفريا فإذا دخل البيت قرغ هدو سوغلو اختفت تلك الابتسامات وعلا لو حسب دول عدين وقرسوميا ليصبح سوء هذا عابس الوجه مد وجه كدودن مقدبا جبينه دبنكيس marka kaduuday awrinay muqaddiban jabin dabankiisa mid awrinay asaga dhan wajigaas bedelay wajigaas si kale way xanaaqa ka soo horeeyay xaga juglaynta qaayalada buuqa wala kala carar guriga hadduu yimaado waaba lagu kala cararayaa wallahu aclambu subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayh wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamed